bandhigan iyo badeecooyinka wadamada bariga dhexe qaar ka mida iyo waqaaradda asia oo ay ka mid yihiin wadamada masar syria iran indiya bakistan iyo qaar kale oo ka mid a wadamada asia ayaa waxaa lagu qabtay hoolka diamond jubilee ee bartamaha magaalada mombasa ku yaala halkan aanu ku sugannahay waa hoolka diamond jubilee hool ee ku yaala magaalada mombasa halkan waxaa la soo keenay dhaqamo kala gedisan iyo weliba sidoo kale allaabo ka tarjumaya dhaqamadaasi waxaa yaalla alaabo laga keenay waddamada bakistan indiya iiraan istaga imaaraadka carabta waddanka masar iyo weliba sidoo kale waddanka syriya waa sanadkii saddex iyo tobanaad oo bandhiga noocani oo kalea ay kenya ay martigelinayso iyadoona ay magaalooyin ay ka mid tahay mombasa iyo nairobi iyo kisumu bandhigani ay dad badan ay ka faa'iidaystaan xilliga lagu qabanayo magaalooyinkaasi waa kan mid ka mid ah qabaqaabayaasha bandhigga oo si gaara ula hadlayay warbaahinta istar wuxuuna u mahad celiyey bulshada kenyaanka oo uu sheegay inay si weyn uga faa'iidaystaan Asante to Kenyans for support us. Uh, We are coming from last 13 years uh, in Kenya uh, with Indian products and and, and Colors of India, uh, our organizer. Mostly uh, Indians, but uh, our friends also come with us, like from Syria, from Pakistan, from Singapore, from Egypt, uh, so many countries here, and I, I say thanks to everyone.
dalka suuriya oo dunida caankaga ah dhinaca daaweynta dhirta ayaa halkan waxaa lagu soo bandhigay daawooyin laga keenay dalkaasi ahlan wasahlan ismik alkariim سعد الدين واني سعد الدين آه، هذا العمل الذي يعني تعرضونه من هنا كيف تشعرون والقبول من أهالي مومباسا كيف هو؟
هلا هو في اقبال بنيروبي بس بمنباسا ما في اقبال كتير بس آه، يعني زباينه تقريبا ثلاث ارباع عرب تقريبا 75% عرب وبتعرف انت العرب بيعرفوا بال آه، بيرغبوا الاعشاب الطبيه اكثر من الادويه ال- يلي بتشتريها من الصيدليه aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan noo sheegay halkan in lagu gado aan alaabta een daawooyinka laga sameeyey dhirta dadka ka dukaamaystan ay u badan yihiin toddobaatan iyo shan boqolkiiba dadka aan carabta ee magaalada mombasa ku nool iyo weliba sidoo kale dadka kale maxalliga ah oo aad u tirayar Een, alaabtanna waa runtii alaab markaasi een, waxyaabaha een, waxyaaba aad iyo aad u fara badan ayaa ka mid ah sida dhiikarka daawooyinka loogu talagalay een, in looga hortago maxaan lahay sunta sixirka iyo waxyaabaha markaasi een, sida sokortoo kale sida ii muuqanaysa obodiin muxyidiin oo ka mid a qabanqaabayaasha bandhigan ayaa waxa uu sheegay in dad badan oo ku nool magaaladani mombasa inay ka faa'iidaysteen bandhigan oo ilaa iyo sagaalka bishan socon doona wa Colors of India exhibition inaofanywa kila mwaka. Mwaka huu imeanza tarehe 23 hadi tarehe tisa Jumapili hii inaofuata inshallah ndio mwisho. Hapa kuna Wamisri na bidhaa zao, Wasiria na bidhaa zao, mpaka wa kuna dawa zile za herbal. Hapa pia kuna wale wa kutoka Pakistan na kutoka India wote na bidhaa zao. Kusema ukweli, watu wa Mombasa, wakaazi wa Mombasa wamejitokeza kwa wingi, hususa kwanza Wahindi wenyewe, Waswahili, Wasomale, Waarabu, Wabajuni, watu wa kila kabila walioko hapa Mombasa wamehudhuria na wamekuja kununua vitu hapa, hususan siku kadhaa zilizopita kulikuwa kuna Eid.
alaabtan haatan agteeda taalla waxay ka mid tahay waxyaabaha halkan la keenay si ay markaasi dadka magaalada mombasa ay uga dukaamaystaan runtii waa alaab runtii een ka tarjumaysa dhaqamada iyo weliba sidoo kale een farshaxanka dadewga kala gedisan ee markaasi ku nool een qaaradda asia ay doonayaan inay gaarsiiyaan bulshada magaalada mombasa maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star hoolka diamond jubilee magaalada mombasa